daadad ka dhashay roobabkii xalay ka daayay magaalada baladweyne iyo daadad kasoo rogmaday waadiyaasha soo gala magaalada baladweyne ayaa buuxdhaafiye laanta ku tiimbee xaafada kooshin qoysas badan ayaa guryahooda ay soo galeen daadadka ayaa bilaabay inay ka barakacaan guryahooda kuwaasoo qaarkood maciin biday hareeraha wadada laamiga ee magaalada baladweyne qaar kamida qoysaska ka barakacay guryahooda ayaa raadiyow beerula uga waramay saameynta ay kala kulmeen roobabkii xalay ka daayay magaalada baladweyne xalli roobkii da-ay saameyn weyn ayaa nagu yeeshatay waadi ayaana qaadisay anagoo iska jiijiifno ayaa biyo kelii dhammaa amarkaa buuxsamaa nugu soo leexday markaa nugu soo leexday ilmihii bis ayaa gacmaha kale soo qabsanay naftayna ma ogyahay wax kaleenta kasoo baxsanay ma laha maxaa u baahanaa inaa gurmud deg deg noola soo gaaro dibdhijin noola sameeyo raashiin ma haysano wax cunno ma haysano wax gaguulan ma haysano waxa kuntana ilaah abuurtma ilmaha ay koo qaaqaawana iska soo baxsana xali aada aada u rafaadsanahay buuntada ayaa hadda laamiya ayaa iska soo saaranahay xali dhaxantii owaanta ilaa qabooba owaanta korkaayna ayaa ku baxay muslimiinta maxaa ka codsanaynaa inaan si degdegle naaga soo gaaraan oo dibdijin noola sameeyo oo naala soo gaara ka cods gaadid gaadi ku guuran ma haysano wax haysan afar adduunya aa qarashanaysa ma laha maana kulaabo karno hataa alaabtii awood kusoo baxsan hataa waa la-anahay jin in noola sameeyo oo raashin deg deg noola soo gaaro ayaa u baahan nahay gaariyaal noola soo diro meesha naala qaado aa u baahan nahay ay roob xali roob baa nugu da-ay waadiyaa nugu keen roob aa nugu da-ay haddana xali guryu waa naga daadaadeen saameyn badanaas noo geystay dharna lama hayo gogalna lama hayo wax loo hayo wax kala toona malaha dacaruurta kolbo banaankaana iska joognaa kolbo laamigaan joognaa kolley alxamdulillah suu waa iska dhibaataysana ilaahay ummaddeena soomaalida la dhibaataysan kalahayna ma dhibaataysanin waa kaas waxaan codsanayna inaan oo keeno gargaar deg deg ah wax allaala wix naloo heli karo raashiin bacyaal dhar wixii naloo kaalmeyn karo naloo heli karo ummadda soomaalida ilaahay ka soo qaado kolley soomaalo dhan waa dhibaataysanta kalahayna ma dhibaataysanin biyaha beledka dhan waa qabsadeen meelay fahmin ma laho waa kaas haddana
walaala magacayga cumar asfay sabriyaa la dhahaa xaafaddan ku tiim baan deganahay abbaari afar saac markay tahay xalay annagoo iska jijiifno biyo guuraa noo yimid oo mataqaanaa meel ay ka yimid aanan aqoonin kuma aanan seexanin marka wax aan kala baxno ila abuurta ma lahan ilmihii afka ku qaadannay masaajid dabaqoo meesha ku yiilla ilmihii korka aan ka saarsaarnay xalay meeshaan ku barinnay saakiyaan laamiga soo aadnay laamigaan anagaas daadsan walaalo markii waa xalay dhacay wax la soo koobi kara maahan biyaha noo yimidna biyo waxaa waaye roob waadiyaal biyo soo rogay waaye marka waxaa la sheegi kara waxaa la dhacay wax lasoo koobi karaa ma ahan marka walaalo dhibaato weyna xalay meeshaan ka dhacday ummaddii waxay kala soo baxeen ma lahan qof walba aan cunugiisu afka ku soo qaata bes qof raashiin soo qaata ma lahan wax ay soo qaateen ula abuurta ma lahan ummadda waad aragtaa meeshaas waa kuwa daadsan marka ilaaha u maqan xalay waxa u yimid biyo baxa maahane waxaa waaye roob waaye roob oo waadiyaal ku soo rogeen xaafadaha kale ee magaalada baladweyne ayaa laga cabsi qabaa inay gaaraan biyaha kasoo rogmaday waadiyaasha soo gala magaalada baladweyne maadaama xilligaani uu buuxdhaafiyo webiga shabeelle islamarkaana ay da-ayaan roobabkii dayrta